hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa martigelisay munaasabad lagu daafuraya mashruuca sugnaanta cuntada taas oo taageero ka helayso dowladda boqortooyada sacuudiga mashruucan ayaa lagu wadaa inuu wax badan ka bedelo baahiyaha cuntada ee bulshooyinka nugul gaar ahaan kuwa ay saameynta ku yeesheen abaaraha barakaca iyo xaaladaha degdega ee nololeed mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya wakiilo ka socday dowladda sacuudiya iyo hay-adaha samafalka ee maxalliga iyo kuwa caalamiga ayaa ka qayb gala munaasabadda agaasimaha fulinta hay-adda tadaamun iimaan cabdulqaadir ayaa sheegay in mashruucan isbeddel weyn ka samayn doono nolosha kumanaan qoys oo barakacyaal ah kuwaas oo ku sugan gudaha dalka soomaaliya waxaa waqti badan la geliyaa qorsheynta iyadoo aanu fulinayno jihaynta iyo tacliimaadka hay-adda maareynta musiibooyinka ay siiso hay-adda iyo xarunta boqor salmaan oo aynu iska kaashano sidii loo gaarsiin lahaa dadka kala duwan ee soomaaliyeed ee duruufeysan oo gaar ahaan ay saameeyeen abaaraha waxa weeye daadadka iyo duruufaha kala duwan oo dabcan ummadda soomaaliyed la nooshahay insha allahu sidoo kale waxaan rajeyneynaa iyadoo aan xusayno barnaamijkan inuu iyadoo hadda maanta aan furayno in haddana uu socdo fulintiisa oo duruufaha kala jira awgeed aan lala sugin daafurkee agaasimaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay in mashruucan wax badan ka qaban doono xaaladda bini-aadanimo ee ka jirta dalka soomaaliya mashruucaani sida noola sheegay wuxuu runtii kaalmay doonaa dad ku dhow hal milyan oo qofood waa mashruuc aada iyo aada u weyn oo runtii dadkaasi fuqarada ah oo dhibaatooyinka ay soo gaareen oo dadka ugu liita ah dabcan mashruucan waxaa loo firi doonaa dadka ugu liito oo dalka soomaaliya meel kastay adduunyada ka joogaan ayaa runtii ayuu kaalmo u noqon doonaa dad hal milyan ku dhow marka runtii waa mashruuc aada iyo aada weyn waan uga mahad celinaynaa mashruucan lacagta ku baxaysaa ilaa iyo lix milyan iyo shan boqol oo kun ka badan ayay gaaraysaa marka waa mashruuc runtii aada iyo aada u weyn lagu taageeraya dadka ugu liito dadka runtii ay dhibaato naga soo gaarto daafurka mashruucan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda iyo saaxiibada caalamiga ay ugu jiraan yareynta khataraha macluusha iyo xaqiijinta badbaadada bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa nugul